falimaha rasuullada cutubka koowaad teofilosow hadalkii hore waxaan ka qoray wax kasta oo ciise bilaabay inuu sameeyo oo baro ilaa maalintii sare loo qaaday isaga oo ka dambaysay wakhtiguu ruuxa quduuska ku amray rasuulladii uu doortay markuu xanuunsaday dabadeed iyagii ayuu isagoo nool waxyaalo badan oo la hubo isugu muujiyey oo muddo afartan maalmooda ayuu iyagii u muuqday oo kala hadlay waxyaalaha ku saabsan boqortooyada ilaah oo intuu iyagii la shiray ayuu wuxuu kula dardaarmay oo ku yidhi yeruusaalem ha tegina laakiinse suga ballankii aabbaha oo aad iga maqasheen waayo runtii yooxana wuxuu dadka ku baabtiisay biyo laakiinse waxaa laydinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah maalmo aan badnayn dabadood sidaas daraaddeed markay isu yimaadeen ayay weydiiyeen isaga oo waxay ku yidhaahdeen rabbow ma haddeer baad boqortooyada u soo celinaysaa israa'iil markaasuu iyaga ku yidhi dantiinna ma aha inaad ogaataan wakhtiyada iyo xilliyada uu aabbuu amarkiisa kaga dhigay laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii ruuxa quduuska idinku soo degay oo markhaatiyayaal ayaad iga noqon doontaan yeruusaalem iyo yuhuudiya oo dhan iyo samaariya iyo meesha adduunka ugu fog oo kolkuu waxyaalahaas yidhi dabadeed iyagoo eegaya ayaa sare loo qaaday isagii oo daruur baa indhahoodii ka qarisay oo intuu sii socday iyagoo samada aad u fiirinaya ayaa waxaa isa soo ag taagay laba nin oo dhar cadad qaba oo waxay ku yidhaahdeen nimankiinna reer galiileo maxaad la taagan tihiin oo aad samada u eegaysaan ciisahan samada laydinka sare qaaday sidaad u aragteen isagoo samada u socdo oo kale ayuu u iman doonaa markaasay yeruusaalem ku noqdeen iyagoo ka yimid buurtii saytuun lo odhan jiray oo u dhowayd yeruusaalem oo u jirtay maalin sabtiyeed socodkeed oo markay magaaladii galeen waxay aadeen qolladii sare meeshay joogi jireen butros iyo yooxana iyo yacquub iyo andros iyo filibos iyo toomas iyo bartolomayos iyo matayos iyo yacquub ina alfayos iyo simoon kiroole iyo yudas iyo yacquub kuwaas oo dhammu iyagoo isku wada qalbiya ayay ku sii adkaysteen tukasho iyaga iyo dumarka iyo maryan oo ahayd ciise hooyadiis iyo walaalihiis oo wakhtigaas ayaa butros walaalaha dhexdooda istaagay oo waxaa wada jiray dad badan oo qiyaastoodu ahayd boqol iyo labaatan markaasuu yidhi walaalayaalow waxaa waajib ahaa in qorninku noqdo kaas oo ruuxa quduuskaahu waagii hore afka daawuud kaga hadlay waxa ku saabsan yudas oo ahaa kii waday kuwii qabtay ciise maxaa yeelay isaga waa laynagu tirshay oo shuqulkan ayuu qaybtiisii helay haddaba ninkaasi meel ayuu ku iibsaday abaalgudka xaqdarradiis oo intuu madax madax u dhacay ayuu dhexda ka kala dilaacay oo mindhicirkiisii oo dhammuna waa ka soo daatay kolkaasaa kuwii yeruusaalem joogay oo dhammu ay wada ogaadeen sidaas daraaddeed meeshaas waxaa afkooda loogu bixiyey akaldaama taas oo macnaheedu yahay meeshii dhiigga waayo waxaa kitaabkii sabuurada lagu qoray gurigiisu cidla ha noqdo ninna yuusan meeshaas degin iyo wakiilnimadiisa mid kale ha qabto haddaba nimankiina la socday wakhti kasta intuu rabbi ciiseyna soo dhex galay inaga dhex baxay oo ka bilaabmay baabtiiskii yooxana ilaa maalintii sare laynooga qaaday isaga iyagii midkood waa inuu markhaatiina gala ahaado sare kiciddiisa markaasay laba iska soo saareen kuwaas oo ahaa yuusuf oo la odhan jiray baarsabas ee naanaystus ahayd yuustus iyo matiyas kolkaasay tukadeen oo yidhaahdeen rabbow adigoo garanaya qalbiga dadka oo dhan natus labadan kaa dooratay inuu galo meeshii shuqulkan iyo rasuulnimadan oo yuudas ka dhacay inuu meeshaas tago markaasay u saami riteen saamigii wuxuu ku dhacay matiyas oo isagana waxaa lagu daray koob iyo tobankii rasuul